maanta waa maalin khamiisa waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirkii golaha wasiirada uu hogaaminayey ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre oo sidii caadiga ahayd maalmaha khamiista qabsoomi jiray ayaa waxaa looga hadlay ugu horrayn wasaaradda amniga ayaa la waraystay warbixin laga dhegaystay wasaaradda amniga wasiirka amnigu wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalku uu fiican yahay wax badanna laga qabtay maaragtay meel fiicanna uu maraayo guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin maanta waxaa la ansixiyey mamnuucadda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushas oo dalka soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqayn dheer kabacdi waxaa la ysla garatay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha waxaa kale oo la ansixiyey maanta ansixinta tubta arrimaha bulshada marka arrimaha bulshadu waxa waaye waa waxay ka kooban tahay dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waana laysku raacay waana la ansixiyey waxaa kale oo aan anigu ka warbixiyey anigoo wasiirka wasaaradda warfaafinta ah safarkii aan dhowaan ku aaday magaalada garowe iyo maaragtay anigoo hogaaminaya dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka wasiiradooda wasaaradaha warfaafinta shirkii noogu qabsoomay garowe iyo wixii nooga soo baxay waxa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aad looga hadlay waxaa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhowaan la samayn doona haddii ilaha yidhaahdo tirakoob baa lagu samayn doonaa waxaana laga bilaabi doonaa siduu wasiirku noo sheegay xafiiska prime ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda marka falanqayn dheer kabacdi shaqaalahaasi kulle waxa loo qaybin doonaa siduu wasiirku sheegay saddex fays saddex qaybood oo shaqaalaha rayidka ah ee guddiga shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo shaqaalaha aan maaragtay guddiga shaqaalaha rayidka aan ka tirsanayn